barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhurnimo wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axada bisha januarina waa saddex sanadka laba kun lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar gabadhihiya waa beri
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayda duhurnimona waxaa ka mid a silsiladii taxanaha ahayd ee ka hadlaysay hal abuurka da'yarta toddobaadkanna waxaa markii igu horraysay farriin soo dirtay gobaad oo leh
gabadhihiya waa beri ilmaan gabax ka siiya maryahayga guud iyo garbasaarta qoysee adiguna gabood faris iyo gujaha igu darine gacantaydii midig iyo garabkaygii noqo
fariimo kala duwan ayaa laga soo diray bakistan waxaana gobaada loo soo diray casuumad oo la leeyahay
ma ogtahay gobaadey ragga baakistaan gala waxay garasho leeyihiin gaddigood mid lama helo caashaqa ma guriyaan geenyada fardaad iyo geni lacag sarraysiiya gaariyay ka dhiibaan ma ogtahay gobaadey midkaad guur ka xulataa gebi dhaxanla kuma dhigo kuma quuro goroflagad iyo gacantagaalayn caashay goormaa kuugu dambaysay ciyaarihii shiribka gaar ahaan kuwa ay ku luuqeeyaan fanaaninta dambe
heryada kalgacaylku hawl badanaa qofkii huwanba ahaa feefta qabe heryada kalgacaylku goordhow goordhow ayaanu ka wada bogan doonaa waxaa kale oon dhegaystayaal idiin haynaa dhalinyaro soo saartay barnaamija la shaqeeya kaamiradaha ammaanka oo haddii gurigaaga tuug uu soo galo ismaaciilow markaba moobeelkaaga loo soo dirayo sawiro iyo fariimo deg dega ayaanu dhegaystayaasha u haynaa qodobadaasi iyo qodobo kale waxaad kaga bogan kartaan intuu socdo barnaamijkan dhalinyarada
haddii aynu ku bilowno wararkii caalamkana ciidamada ammaanka ee dalka hindiya ayaa ka shaqaynaya in ay sugaan ammaanka saldhigga ciidamada cirka ee u dhow xuduudda dalkaasi la wadaago bakistan kadib markii shalay weerar dad badani ku dhinteen lagu soo qaaday mas-uuliyiin kala duwan ayaa xaqiijiyey in ilaa toban qof ay ku dhinteen dagaal socday ilaa shan iyo toban saacadood waxaana dadka dhintay ku jiray lix ka mid a ilaalada saldhiggaas iyo afar qof oo loo malaynayo in ay yihiin kuwii weerarka soo qaaday
hogaamiyaha ugu sarreeya dalka iiraan ayaa sheegaya in dalka sacuudiga uu aargoosi rabbaani ah kala kulmi doono waa siduu hadalka u yidhi dilka uu dilay sheekh namiir al nimre oo ahaa wadaad caan ah oo shiico ah kaas oo ay fulisay qoyska boqortooyada ayatollah cali khamaniih ayaa sheegay axaddan siduu hadalka u dhigay in dhiigga shahiidka ee sida xaqdarrada ah loo daadiyey ay yeelan doonto cawaaqib deg dega hogaamiyaha sare ayaa sheegay in wadaadkaasi uusan dadka ku gubaabin jirin inay hub qaataan amaba ay si qarsoodi ah u abaabulaan waxyaabaha qarxa
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa caasho waxaan filay xilligan oo kale qadadaa loo fadhiyaa qolona way soo waa la rawaxaysaa wada mashquulsan yahay halkan haddaa lasoo toosay oo qaxwihiiba weli lama dhammaysan koobabka ku jira haye marka adduunka sidaasuu u kala duwan yahay oo weliba haddana anagaa ugu darano laba duni oon shaqo isku lahayn waan rabnaa inaan midayno inaan mid hadda midayno waagu u beriyo mid hadda laga qadaynayo weliban maantana ay xad tahay ay maalin axada tahay oo wadankana laga jiifo halkaasna ay tahay maalmihii u horreeyey ee toddobaadka welibana dhaxantana ka hor marka waa laba duni oo shaqo isku lahayn baan isku raadinaynaa allah sahla meesha lala hadlayana wax laga yaraa diirrimaa tahay aada iyo aad oo weliba diirimaadka qaarkeed eh, dadku ay shaararka la baxayaan shukumaana sitaan halkanna dhar culculus baa la sitaa inta shay aan siti saaka waan tiriyo malaa ma shan mise lix mise toddoba oo wax nooca oo weli dhaxanta ay kuusoo dusayso waa tahay barnaamijka haddaanu gudagallo oonu ku horeyno barnaamijkii aad maanta oo kale dhegaysan jirteen ee hibada iyo hal abuurka dhallinyarada toddobaadyadeenna dhaafayna waxaad waxaa aad loo baafinayay gobaad waa gabadha gobaad layidhaahdo waxaana war ugu dambeysay iyada oo tahriibtay haddaba toddobaadkan markii ugu horreysay ayay soo hadashay talo maxay sheegtay qodobadaas iyo qaybo kaleba waxaad kaga boganaysaan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa inoo soo diyaariyey ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha la fadhiya
waa toddobaad kale iyo barnaamijkeenni hibada iyo hal abuurka dabcan sheekooyin badan oo xiise leh ayaan ku soo qaadan doonnaa barnaamijkeenna intaynaan se u gudagelin barnaamijkeenna waxaan jeclaan lahaa in aan xasuusiyo dhallinyarada doonaysa inay ka qayb galaan barnaamijkan inay farriin dhinaca iimeylka ah noogu soo hagaajiyaan ciwaanka laanta afka soomaaliga ee somali at v o a news dt com intiinnii la socotay toddobaadyadii u dambeeyey waxaan idiin soo baahinnay silsilad ka hadlaysa sheeko la magacbaxday gobaad sheekadan oo ay ka qayb galeen hal abuur kala duwan oo daafaha dunida jooga ayaa gundhigeedu yahay in ay daaha ka faydo waayaha jacaylka dhoofka tahriibka iyo loolanka dhinaca dhaqanka haddii ay ku dhaafeen qaybaha hore waxaad ka heli kartaa bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somali dt com adiga oo dooranaya barnaamijka waa go'aankaaga halkaas oo aad ka heli karto qaybihii hore u baxay toddobaadyadii u dambeeyey waxay sheekadu inoo joogtay gabadha lagu magacaabo gobaad oo ka soo tahriibtay dalkii kadib markii la sheegay in la siiyey oday da'weyn arrintaasna ay sababtay in ay dalka ka soo cararto haddaba hal abuur da'yar oo ku nool magaalada muqdisho oo lagu magacaabo cabdikariin garuun ayaa maanso ka soo diray magaalada muqdisho wuxuuna ka hadlayaa tahriibkii ay gobaad gashay isaga oo la garnaqsanaya hal abuurada ka soo hadlay qurbaha sidoo kalena wuxuu dardaaran u dirayaa gobaad hadal aan gadmayno galbeed yurba ka yimidba gubayo jirkaygo gacashadanin keene gacal iyo xigaalow io galaabaaloo gartay inasan weyno gurgeedkii ardaag iyo golihiisa jooga loogu geyn jiray halkaasoo xaajada ku goyn jiray idinkuna markiina i galaabaalow anigiyo galbeedkiyo ragaa gale bal noo garnaqa wilashani gadoodee galbeed yurub waxmoodee geygooga nacay ee gobonimada ka olalee gaadiidka fuulee giriyaadka maray ee suudaan gunteed iyo saxraha dhex gooshee gasiinkiina waayo gawaadhida dushooda gaajada ku dubatee gabadanada ku leeftee noloshooda gatay ee magafa garaacee badda guuxda biyahee gurxantay cabaadee geelantee iswaashee maraakiibta gooshtana gabagabo ka yeeshe u galbiyey naftoodee u gudbiye war dhiiliyo hadal gubaya laabtood waalidkii u soo galay abaalan guro inay gaaxdiisa sugayeen hooya magafaya haysoo guhad buu igu hayaayo haddaan adhiga lay goyn ammaan jagada lay gadin xubnahayga guudkay gobolgobol u goynay suuqyada ka gadiyoy maydkayga gubiye gargaaraan u baahnahay nafta oo gurmaysoo gabagabo ku sugan oo boqolool go-een malta goonyaheediiya ma galeen gariigeed gurigii dad caydheed ma galeen god loo xidhay ma heleen gasiin hadhay oo gaajada aan reebayn gaawo madhan ma fidiyeen gobaada inaadeer anigoo goshaydiiyo gabilay dhex joogo golahayga fadhiyo geelayga maalo gaawahayga cusho oo garayweyga cuno oo gaajada isteynoo gasiinaan dhammaaniyo garoorkayga subagiyo goob kastaba ay yaalaan xiriirgeeda loo wacan gaaladu dalkayga dalxiis ay ka goostaan yurub goonyaheedaoo hawadeeda gaarkaa ay goob kastaba yimaadaan hurdaladan ku gam-aan gogashaa dhex taalee rabbi uu ku galadee oo gacansamaysya ka guran dhaliilaha gabdhaheena dahabkii midabkooda gaarkaa aana gabarh kale lahayna guudkooda haldhaa yahay gara iskaiyo cambuurka iyo laafyaha garaaraha gurti iyo waayeel iyo aqoon-yahan garaadliyo wiilal gooshka celiyo gaashaanka qaado kuwii xidhan dhirkeennu ay geedka nabadda joogaan gacaliyo xigaalow ma gubaa naftaydoo ma galaa isbiimayn ma gataa balgeerida ma gayaa isdhiib iyo gaajaad ka timida garaadlaawihii oo sharaftaadu waa gunno iyo caydh guhaad badan gacalyo xigaalow galbeed yur maxaa yaal geela dhalay ma joogaa gorof culun ma yaala gaawuhu ma buuxaa gabdhaheena hodankii garayskii ma qaataan ma gabyaan dadkoodu haasawo guudmara iyo halxidhaalo googo-an gabanadu sidoodaba gashaan timaha dhaadheer ma ku xero gashaanoo ma gudaan habeenkii galbiskii arooskiiyo dhaqankii magaarba gaafkii habeenkii ciyaarihii ma guulaan gacaliyo xigaalow mar haddaanan gaajiyo gunnimo karooreyngaygaygu hodan yahay gobonimo ku noolahay galbeed yurub waxyaaliyo gaalka madaxa duugii cuna uu isiiyo magayo hambadoo waxaan ahay nin goba iyo soomaali geesiya geeska afrika ku nool intaasna haddii aynu ku soo dhaafno qayb ka mida maansada uu soo diray hal abuurka da'da yar cabdikariin garuun laakiin dhinaca iyo qaaradda eshiya waxaa ka timi fariin kale dhallinyarada ku nool bakistan waxay leeyihiin gobaaday haddii aad dalkii ka soo tahriibtay qurbo kale ha aadine bakistan ayaa lagaa casuumay waa kan cabdirabbi bashiir marka hore salaan guud gaar ahaan ka timid bari aasiya gunteedii iyo gobolada indiya iyo geed- geeska baakistaan jiro gacan kaaga haadsii aan ararta gaabiyo gunta hoose ugu dhaco gabadhii gobaad ee caashiqu gilgileey ee muddo gooni ula baxay gabankii ku beeree gaalada dhulkeediiyo gotan baa ku noolaa la gorfeeyey waayaha gadi ula soo baxay haykel gabay ku safri waanigii gurmaday oo guclo orod ku raadsho haybinteedii galay oo sawraadkii imu gelin suudaan geesaheediiyo galwaraaba buuxiyo gacyigayac dhaxan tutaaliya saxaraha guntiisi iyo magafaha agtiisu gabalwaaqle ugu dhacay moogtahay gobaaday ragga baakistaan gala waxay garasho leeyihiin gadigood mid lama helo caashaqa ma guriyaan geenyada fardaad iyo geni lacag sarraysiiya gaariyay ka dhiibaan moogtahay gobaaday ragga baakistaan gala gaalada dhulkeedii iyo gottenburg ma joogaan ma galaan qaxootiga guna lacag ma qaataan moogtahay gobaaday midkaad guur ka xulataa gabi dhaxan lakuma dhigo kuma quuro goroflagad iyo gacantagaalayn gasiinkii la cuni jiray goortaad la joogtiyo galabtaad ka maqan tahay geestiisuu ka kariyaa waa tan lagu gartaayoo loo gooni yeelay ee aan gaabsha hadalkee gudbiyoo fariintee gorgor aanu dhiibe ninka gacal xigaalee gobaad meel ku sheegow intaysan cadow u gacan gelin la afduubin gabadhii ma ganfuhu canjeelayn gaarsii fariima dad badani waxay sugayaan jawaabta gobaad oo toddobaadyadii u dambeeyeyba aad loo dhowrayey waxa ay kaga jawaabto maansooyinkii loo tirinayay haddaba markii ugu horraysay tan iyo intii ay silsiladdu bilaabantay ayaa gobaad farriinteedii ugu horraysay laga hayaa waxay sheegtay inay tahriibtay suudaan ay dhaaftay laakiin may soo sheegin halka ay ku sugan tahay gobaad waxay farriin u dirtay yaxye yeebaash oo ah hal abuurkii bilaabay silsiladdan waxay u jawaabtay hal abuuro kala duwan oo ku ganay farriimo xambaarsan canaan hoga tusaalayn iyo gacan haadisba talo gobaad maxay tidhi maansadan waxaa curisay amran sharaf xuseen oo ku sugan dalka sacuudiga inta golaha joogtee maansada ganaysee ninba geesu jeedow marka hore salaan guud marka xiga godkan dego ninna gumc rasaas iyo gantaali ay ku noqon baas waxaana hay gobaadoo hadalla ay gubaayee gafka lay xambaariyey aan gees isaga rogo geesigaan jeclaayow caashiqaan guyaal badan gorfayntiisa waday ee hadba gogol u dhigi jiray caashiqaan gayaankay geesto uga dhaafee gar u qaadan waayey caashiqaan gasiinkiiyo gamacaba u diidee gooni socodka iga dhigay caashiqaan garaadkiiyo wakhtigayga geliyee gabayada u tirin jiray ima odhanin garashadu odaygaa gaboobiyo geni lacaga dhaafsee waa maxay guhaadiyo godobtaa la ii tirin geesigaan jeclaayow xildhibaankii golehee kursigiisa goobtee garbaduub laguu xidhaa odaygaa gaboobiyo garhcadaaysiiyo anna waan giriifoo ma aqbalin go-aankee gefkaan galay muxuu yahay nin dhulgaala joogo geni caydha qaatana guri aan yagleeliyo guur hay dambeeye gelin uma jawaabina waa maxay guhaadiyo godobtaa la ii tirin axdigaynu gunidniyo wacadkii ma gees marin hadallada gunaadkiiyo gocashada abuurana geninkuuma guurine gefkaan galay muxuu yahay gabaldhiciya waa beri ilmaan gabax ka siiya maryahayga guud iyo garbasaarta qoysee adiguna gabood falis iyo gujaha igu darine gacantaydi midig iyo garabkaygii noqo gabaahiir cidlaa iyo goob lama degaana gabal iigu dhacayoo gabadana ay haysee gocashada baldhaafoo gurmud maad isiin kare goobtaas wacdaraa ka dhacay qaybaha kale toddobaadka soo socda ayaad maqli doontaan oo aad kaga bogan doontaan barnaamijka cawayska washington iyo weliba barnaamijka dhallinyarada maanta haddii aynu gallo qaybta labaad ee barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka dhallinyaradu waxay aad u xiiseeyaan in ay ka midha dhaliyaan hindisayaal badan ama sawirro maskaxdooda uga dhex muuqda qaarkood waxay la yimaadaan fikrado cusub marka ay dhibaatooyin la kulmaan tusaale ahaan magaalada hargeysa oo kale arday wax ka barata jaamacadda golis ayaa waxay horumariyeen ama sameeyeen fikrad cusub oo kor u qaadaysa la socoshada ammaanka guryaha xafiisyada ama goobaha u baahan ilaalada waxayna sameeyeen barnaamij la shaqaynaya kamaradaha ammaanka isla markaana moobilkaaga u soo gudbinaya sawirro marka uu dareemo dhaqdhaqaaq ku cusub guriga ama xafiiska ama marka ay wax cusubi ku soo kordhaanba cabdixakiin maxamuud shirwac wariyaha v o a ee magaalada hargeysa ayaa la sheekaystay qaar ka mid ah dhallinyarada fikradahaas cusub la timi waxaana ugu horreeya mubaarig muuse cawaale barnaamijka aanu sameynay wuxuu horta barnaamij waan iska ogno maanta marka hargeysa joogno wax aad iskaga badan waxyaabahan guryahan loo dhaco kale tuugtan waxyaabaha guriga horyaallo ka qaadato kale dee anagoo broblemka ka duulaynaa ayaa waxaan keenay ardayda ICT da iyo- iyo arday community waxay keeneen fikrad ah in loo sadabgareeyo qofkii system surveillance system dhinaca kamaradaha ah oo qofkii adoon lacag badan gelinayn kamaradii dalka yaalla ama waxyaabihii kale sistemadii oo u baahan in installationadii iyo in waxyaabo badan lacag badan ku baxayso inaad samaysan karto system aan lacag badan ku bixin ood gurigaaga ku xidhan karayso then wuxuu sameynaya systemkaasi wuxuu ka dumayay kuwa hore yaallay inuu xitaa leeyahay intelligence oo uu leeyahay waxyaabaha loo yaqaano motion detection uu dareemi karo dhaqdhaqaaqa qofka macnaha een, hadduu qof soo galo oo kale gurigii oo kale ama goobtaadii ganacsi oo kale ayuu dareemaya ayuu dareemayaa suu dareemaya markaa wuxuu dareemayaa systemka wuxuu isticmaalaya software dee softwarekaas waxaa sameynaya markaad kamaradii shaqaynaya systemka kuu sadaabgalaysan yahay tusaale kale qofaa soo galay marka qofka soo galay kamarada markii qofkii ku jeedo markaa waxaad dareemaysaa sensor bay leedahay kamaradu waxaad dareemaysaa dhaqdhaqaaq minaa qof in wax soo galay way dareemaysaa ama shaadhowgiisa dareemaysaa ama dhaqdhaqaaqiisa dan markaad dareento wuxuu sameynaya systemka kuusa activate garaynaya dan wuxuu kusoo dirayaa messagekaagii mobilkaagii caadiga androidka ahaa smartphoneka ama kaagii kaa caadiga ahaa ayuu kuusoo dirayaa message aduu ku configaraysay dan waasuu kuhanaya waxaan dareemay system dhaqdhaqaaq baan dareemay dan wuxuu- ifan kusoo raacin karaya sawirkii uu markaa u qaaday xaaladda la taagay sawirkii u qaaday ayuu kusoo diraya dan waad eegaysaa dinaad ka shirkado waxaas inay markaa ammaan ama waxyaabo khatar ku aaminkaagii markaa waad baxaysa nasa iska ood sheegaraynaysaa hadhow haddaad guriga ka maqan tahay tusaale markaa timaadaad eegaysaa systemkii dan wixii allah amuu sameeyo kale haasaad ka sheegaraynaysaa imika tusaalahaan oo kale dee waxaa laga yaabaa inay dee aadamo badani ku nool yihiin ama dadweyne kala kala duwan oo dee een, bulshadii kamid ah ama xaafadii kamidi ku nool yihiin ama goobo ganacsi hadday tahay dee dad badan baa ka adeeganaya ama imanaya Een, tusaale ahaan oo kale ayaa ka faa'idaysanaya dadka ay faa'iidada u tahay inta badan muhiimadda u noqon kara barnaamijkani waxay laatahay systemka wax ka faaidaysan horta dhammaan bulshada cid u baahan oo dhanba cid al qof kastoo u baahan ama haato meerad ama qof caadiya gurigiisiya ama qof kale ha noqoto adu qof kastoo ka ka cabsi qaba in waxyaabaha qaar laga xado kale ama securitygiisa wax soo galanoo kale ayaa ka faa'idaysanaya oo saaqo gurigiisa ku xidhanaya waayo systemkani mama qaaliba maaha if xitaa rakibaadiisu yani uma baahna inay khubro u yeedho waxay sameeyey waa arday fikrad arday ka timiday soo rakibaadiisu if xitaa waa very simple imika tusaale ahaan oo kale qalab muxuu u baahan yahay qofku doonaya inuu rakibto een, qalab nooceeyuu baahanayaa muxuu muxuu u baahan yahay inuu helo Een, qal- qalabku wuxuu baahanaya qalabyo dhowr ah oo masril dalka laga helo oo waxa ugu yimaad waxa weeye qofku inuu haysto server computer yaroo caadi oo noqonaya server micnaha ka systemka oo dhan ku inay soo galaysan yihiin ee wada iyo dhowr kamarado kamarooyinka caadiga ee normalka ee dadku isku- iska yaala caadiga ee, ee gu- iyo suuqyada laga helo ayuu qofku u bahnaanaya way een, markaynu ka hadlayno een, alaabadda arrimaha ammaanka oo kale waxyaabaha inta badan ugu muhiimsan ee dee bulshadii oo kale ay isticmaali karayaan muhiimaddana u leh Een, barnaamijkan maxay idin ku dhaliyay inaad samaysaan barnaamijka waxaa ardayda qaar ee barnaamijka intaan la keenin ayaa qof markaa arday guriba ka mid abaa gurigiisiyo habeenoo kale qaar us- loo soo dhacay dan markaasaa alaab yaroo daaradu taliix baa laga qaatay dan markaa subaxnimada baan markaan xiisadii ku jirnay noo midiyo suyay sisma noocaasa dhacay de annagoo fikraddii hayso dhama horeska ogeyn ayaan balka war haddii fikrad aynu keenno sidaasoo kalaa iyo ma la samayn karaa iyo waan aan isku dayno dan xoogaa muddo laba biloodeed iyo barh baan soo wadnay dan finally akhritaankii ilaahay uu nagu guuleeyey dan sistamka saas mar ku yimid fikraddu ma tijaabiseen oo dee system shaqaynaya oo hirgeli kara maya haa systemka waan tijaabino martidii maalintaa bandhiga soo bandhignay runtii aad ba loo dhexeen oo markaan systemkii sadaabgareynay markaan systemka tusaale waxaa kasii fiican xitaa network ino dadka guryahooda way yaalaan kule network iyo waxay u yaalaan network guriga ku yaalaad ku xidhaysaa so uma baahna xitaa inaad network kale ku xidho dad markaad ku xidho systemka shaqaynayo markaaba horu ka shaqaynaya so systemka waan tijaabinay successful u noqday dad cid ku tijaabiseen oo kale ma lagu qabtay oo kale een, eh, dee qof la garan waayey oo kale telefoonkii aad ku adeegsateen aad ku isticmaasheen amaba muraayadii kale tviyada kale aad ku adeegsateen qaabkaa ma tijaabiseen ma leh Ah, maalinta tijaabinay kuley anigu tuug maanan tijaabin maalinta tijaabinay qofkan ku tijaabinay kuna dhihi intaan ka ka yar baxnaa kuna balgal de qofka markaa albaabkii soo furay soo galay markuu soo soo galay uu systemka dhisagareyey wuxuu soo diray dhammaan qolihii martidii joogteen u dhiibnay mobil aan ku konfirgaynay dan wuxuu soo diray message uu leeyahay waxaan dareemay dhaqdhaqaaq iyo sawirkii xaaladda qaaday de qofkii markaa madaxa saa loo soo galo gurigiisa soo galay ayuu qaaday de qofkan garanaysan waa inankii nala tegay xafladii hawsha nala waday aan garanay aad bay u mahadsan yihiin dhallinyaradaas waxaana la kulmay oo warbixintaasi nooga soo diray wariyaha v o a ee magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac waa hagaag guud ahaanba dhegaystayaal intaas waxaa inaga eeg barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka oo maalin walba oo axad ah aad ka dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intaynu toddobaadka soo socda ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh Een, caashaay dee Ay.
waxaan filayaa dabcan horta sheekadan xalayna waxaa loogu dhegeysta caweyska aad iyo aad waxaa laga yaaba dadku maalin walba inay ku dhegeysan doonaan caweyska qaybta hore islamarkaan hada hadahayana ay ugu soo laaban doonto barnaamijkan eh, dhalinyarada maanta dhalinyarada maanta aad iyo aad marka dhegeystayaashan waxaan u sheegaynaa barnaamijkan inuu cid walba u furan yahay qof kasta oo isle waxbaad ku kordhin kartaa guud ahaan barnaamijkan dhalinyarada maanta in uu u furan yahay barnaamijka ay ka qayb geli karaan waxay fariimahooda noogu soo hagaajin karaan website-keena voa somali at voa news dot com gaar ahaan waxay ciwaan uga soo dhigi karaan barnaamijka dhalinyarada maanta ilaa intaasoo imeellaa soo dhacsi marka aan meel kale u aadin maxay noo xiga ismaaciilo haatanna waa barnaamijka ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhammaanteeda waxyaabihii dhegaystayaasha taageera kooxaha kala gedisan ee ciyaaraha sanadkii dhammaaday ay ku xasuustaan islamarkaasina ugu yaabka badnaa waa kuwan qaar ka mid a dhegaystayaasha oo inala soo xidhiiray magacaygu waa xardhiid xaashi ardaale waxaan joogaa magaalada boorama waxyaabihii igu la yaabta badnaa runtii ee, sanadkan kooxdaan taageero aan kala kulmo waxaa ka mid ahayd een, ko- kooxdaan taageero horta waa kooxda ka dhisan laaliigaha spanishka ee f c barcelona loo yaqaano een, waxyaabihii igu la yaabta badnaa aan kala kulmay aan ka daawadayna waxay ahayd ciyaartii dhex martay iyada iyo real madrid ee ee ahay ka tirsan el clasico ciyaartaasaa runtii noqotay ciyaartii iga yaabisay oo ay ku badisay barcelona afar iyo eber oo noqotay wax aan meeshaba lasoo dhiganayn maxaa yeelay waxaa ka dhaawanaa xiddiga adduunka maashkaasi een, lionel messi oo ka maqnaa oo inkasta uu soo galay daqiiqadihii ugu dambeeyey haddana waxay noqotay runtii wax cajibiso noqotay aniga un maaha kuwa taageera kooxaha kale laftooda ayay la yaab ku noqotay asalaamu calaykum waraxmatullahi waalaikum salaam bahda c o a gaar ahaan qaabta isboortka jamaal iyo asxaabta kale kulle magaciga waa maxamed nuuraani waxaan joogaa muqdisho waxaana ahay taageero arsenal waxaana taageer arsenal u ahay muddo lix iyo toban sano kulley dhacdooyin badan oo in adigu waan la soo kulannay haba ugu badnaadeena hadda waxyaabihii inta badan maaragtay aad ay saxaafadda uga hadlaysay gaar ahaan dhaawacyadii aadka u balama ee arsenal kusoo habsaday weliba waxay dhaawacyadan skoor ahaan ay ka badan yihiin kuwiina soo gaaray two thousand ten oo ayaduna maarata naadiga ciraacyo badan uu soo gaaray iga markaan hadda aan fiirino dhaawacyadaas waxyaabaha qaar ee nagu kalaftay inaan maarata ku siganay inaan ka harno wareega champion leaga oo intaa arsenal anigu aan taageerayo ay intaba fir ku ahayd inay kusoo baxdo ayadoo haddana inta badan dhaawacyadaasna ay wada ahaayeen haddana kay balayeris waxaa dhaawacmay ma ahana ciyaartoy iska caadiya macquul uu ku ahaa kuwa dhaawacmay kolley waana kasoo gudubnay dhaawacyadii hadda guruubada group stagekeeda jaabeenka waan kasoo baxnay midda kale oo aniga igu dhibka badneed oo haddana habeenkan aan u qaadan waayey waxay ahayd dhacdada hadda ugu dambeysay sanadkan oon xasuusan doono weliba guuldarradana ugu dambeysay ah sanadka two thousand fifteen oona taageero walba arsenal uu xasuusan doono markii maaragtay xiskoodii kudub uu joogay waana dhacdadii hadda ahayd tii southampton ee nagu dhifatay afar iyo eber garoonkooda markaan joognay magacayga waa saciid maxamed cabdilaahi oo jooga jabuuti anigu waxaan taageeraa kooxda real madrid sanadkan waxaan aada u xasuustaa maga marna madaxay ka baxayn guushii ay kooxdaan taageereen real madrid tobankii iyo labada ay ku garaacday ku xasuuqday kooxda real falcano horyaalka laliga espania taastaa sanadkan igu xasuus weynayd oon weliba hadda waxaan xasuustaa aniga magacayga waxweyn cabdirasiix xasan yuusuf waxaan kaala soo hadlayaa dalka etoobiya gaar ahaan toogitaanka soomaalida etoobiya waxaan taageerayaa chelsea dhacdadii ugu yaalka badneed dhacday waxaa kamid ah kooxdan chelsea aan kamid a taageerayaasha aan taageero kooxaha rubianka in chelsea oo horey u noqon jirtay koobabka u horeeya horyaalada hadda gashay kooxda layo tobnaad ama koob iyo tobnaad aad baan uga xunahay sanadkan waana dhacdo la yaab le chelsea oo gashay meel dambe dambe dambe waxaan rajeynayna inaan ka eegno goobaha hore
bismillahi raxmaan raxiim magacayigu waa cabdilcasiis yuusuf maxamuud waxaan joogaa magaalada hargeysa waxaan taageeraa kooxda barcelona ee ka dhisan dalka spain ciyaabihii ugu weynaa sanadkii lasoo dhaafay waxaa kamid ahaa ciyaartii bayern munich ee saddex iyo eber tahay goosha labada gool inay la caddeeyeen ee lionel messi gaar ahaan gooshii koowaad xilligii ay ku dhashtay yani ciyaartaas oo kale ay ugu weynayeen markaan aniga hawdo ciyaartii shbilia ee shan iyo afarta ku dhamaatay ee uu goosha u damsadhamay ayay ahayd ciyaartii sanadkee lasoo dhaafay igula weynaa kooxda aan taageero iguna muhiimsanaay mgaanta kusiyada duulasha la kagaliyay qaabka ahayd ayaa igu adkaan aan aaminsan ay ka cabdaari ahaan bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed amiin sheekh xuseen oo jooga wadanka germany gaar ahaana caasimada barliin horta waxaan taageeraa kooxda chelsea sanadka waxa aan ku xasuustaa wuxuu ahaa sanad eh, kooxdayda iyo anigaba dhib badan oo kooxdayada ay ku dhacday hoos u dhac weyn uu ku yimiday kooxdayada waxa ay la kulantay sanadka dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid tahay eh, dhinaca difaac oo kale goolwadihii oo naga dhaawacmay tababarihii iyo ciyaartooydii oo isku xumaaday joseph maririo oo noqday magaranaysa ciyaartooydii sida hasad oo kale inuu biiska geliyo oo uu ka dhigo magaranaysa kursiga kaydka dabeetana dhibaatooyin fara badan ayay kooxdayadu sanadka la kulantay marka sanadka sanad kooxdayda iyo anigaba waxyaabihii noogu yaabka badnaa waxaa kamid ahaa in aanu koob iyo toban ciyaarood oo aanay waxba u kala dhexdhexaynin aanu dhammaan wada guul daraysano oo ay ku timaado guuldarooyin fara badan kooxdayda waxaanu sanadka ahaa sanad eh, dhibaato fara badan aanu kala kulannay sanadka kooxdayda aad iyo aad iyo aad baan uga xumahay intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa xubinta cayaaraha oon ku soo qaadanay maanta waxyaabihii dhegaystayaasha ay ku xasuustaan sanadkii laga soo gudbay ee kooxuhu la kulmaan islamarkaasina ay ku xasuustaan tani kulan dambe nabadgelyo
haye haye caasha abaaradanba waxaan sugaynaa heesihii shiribka haa soo maaha adiguna aad bad u ciyaar jirtaan
shiribka Ah,
waa mark- waa markaan dhihi jiray soomaalida waxyaabaha ay aadka u taqaano waxaa ka mid waxaa laleeyahay horta ismaaciil eh, waa nin nooceeya markaasaa waxaa laga yaabaa in soomaalida ku weydiiso qof aan weligiis ku arag oo maqalkaasun kugu hayo inuu ku sharaxo yiri ismaaciil waa nin noocaasa waana ciyaarta maaragtay en, beereyda aada u cayaara aad iyo aad aad welibana ta ugu ta ugu een, daran waxa weeye shiribkan Ah, hargeysaa lagu dhex tumaya hargeysa oo shiribkii ma gaare
waa mukhtaar beerof iyo heesta hadimo
hilaac baxay baad habeenku gudaa hirkuu muuqdaad ilenigsataa hankaaguna tuu heelayahu u heesunbay hamuuntu tire miyay hadal hayntu hil noqotaa Haa, mm. cod baan ku habaabay haaribano wuxuu wadnahaygu hoy u yahe hosaala afuufku waa hadime maxaan hoobe qalbiga ku habaa Ah, mm. cod baan ku habaabay haaribano wuxuu wadnahaygu hoy u yahe hosaala afuufku waa hadime maxaan hoobe qalbiga ku habaa Oh, hello, I, I. Heryada kalgacaylku hawl badanaa qofkii huwanba ahaa feefta qabe Heryada kalgacaylku hawl badanaa qofkii huwanba ahaa feefta qabe hadmaan hodane ku haabanayaa heryada kalgacaylku hawl badanaa qofkii huwanba ahaa feefta qabe heryada kalgacaylku hawl badanaa qofkii huwanba ahaa feefta qabe hadmaan hodane ku haabanaya
caasha waaw horta inuu shirib yahay waa ku huba laakiin fanaanka markuu qaadayay Haye.
muusigana la tumayo waa garanaya Haye, haye.
laakiin yaa ciyaarta boodaya
dad badan dad badan waa garta waa garta iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii duurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta intaan mar kale hawada kusoo noqonayno galabta saacaddu markay tahay afarta xaggiina inta ka horraysa dhammaan waxaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo hanfiga dhirsado kahayira meel hantaaqa jirte intaa kama hoyda hor aragay naftaydan hallowsan baan hal maqlay habeenka hurdaba ma haybsadoy Ah, mm. ruuxii har hurdaa hanfiga dhibsado
Program has come to you from the Voice of America, Washington.